in ka badan toban kun oo qof ayaa waxay isugu soo baxeen caasimadda dalkaasi liberia ee monorovia iyagoo oo ka cabanaya kana soo horjeeda in deegaankooda laga furo xarun lagu karantiilo dadka oo uu ku dhaco cudurka ebola hase yeeshee wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi liberia ayaa sheegtay in xaruntu ay muhiim u tahay in lagula dagaal galo cudurkaasi si aanu u faafin iyadoo dadka reer liberian ay u baahan yihiin in ay aaminaan shaqaalaha caafimaadka haddaba cudurka ebola oo dad badan ay qaadeen dalal ku yaalla galbeedka afrika ahna mid aad u fidaya ayaana khadka telefoonka kula xiriiray doctor maxamed cabdulaahi xaaji aadan oo ku takhasusay daaweynta xanuunada gudaha kana shaqeeya cusbitaalka regins hosbital oo ku yaala magaalada san paul ee gobolka minnesota waxaana ugu horreyn aan weydiiyey waxaa keena cudurkani ebola ibrahim daadure iyo bahda voice of america aad baad mahadsantihiin ciid wanaagsan ciid wanaagsan waxaa keena virus cudurada wuxuu kamid yahay aadka khatarta u ah oo dilaaga ah dadka uu ku dhaco ilaa adigu boqolkiiba konton ilaa iyo sagaashan cudurkan way u geeriyoodaan viruska keena cudurkan wuxuu ka tirsan yahay philo viruses ilaa waxaa jira shan nooc laakiin afar ayaa bini aadamka ku dhaca waxaa markii ugu horeysay cudurkan lagu arkay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ama hore loo oran jiray zair weliba waxaa lagu arkay daafaha webiga ebola sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii saas ayaa cudurka loogu magac daray ha sidaas ayaa loogu magac daray daafihii webigii ebola ee lagu arkay waa kasay waxaa hadda cudurkan sidaan warar ku horeyn qaaday laba dhakhtar oo maraykana iyadoo uuna dhakhtar kale isna u dhintay xanuunka marka sidee cudurkan ugu faafaa waxaa la aaminsan yahay in uu fiidmeerta ama kabeliga fruudka khudradda uu ku kaydsan yahay oo oo uu yahay sidaha cudurka sida dabiiciga ah kadibna markii fiidmeertaasi ay maaragtay cudurka u gudbo oo wuxuu usoo gudbi karaa bini aadanka marka waxaa dhacda gobolada dadka ku nool waxay cunaan fiidmeerta khudradda oo ah cunto iyaga aada ay u xiiseeyaan marka markii waxaa dhici karta markii hilibkaasi aan si fiican loo karin ama isagoo ama neefkii macnaha xayawaankii qabay cudurkaasi ayuu qofkii taabto ayaa waxaa dhici kara inuu qofkii sidaa ku qaado ama fiidmeertaasi waxaa ka qaadi kara oo haddana la arkay oo iyagana lagu arka daanyeerka sida gorilaha shimbanziga bahal kale oo la yidhaahdo duker oo markaan fiiriyey u eg sagaarada kuwaas oo idil markii bini aadamku ay taabtaan meydkooda ama iyagoo maarata cudurkaas qaba ayay sidaa ku qaadaan dadka laftooda see ku kala qaadaan masalan qof aad maqaayad isla fadhidaan oo aad miis fadhidaan ood wax wada cunaysaan ama qof guri aad wada wadaagtaan ma kala qaadi kartaan ha waa la kala qaadi karaa eboolaha waxaa bini aadam ku kala qaadaan dheecaanada candhuufta sida dhididka dhiigga ama taabashada qofkaasi wuxuu taabtay oo kale hadduu musqusha mas-uuliga isticmaalo ama candhuuftiisa meel kale ay taabato oo qof kale qof caafimaad cudurka aanan qabin uu taabto sidaas ayuu ku qaadaa weliba cudurkan dadka ugu badan cudurkan qaado waxa weeye waa dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka maxaa yeelay iyagu waxaa badanaa ay halis u yihiin inay contact la sameeyaan ama ay taabtaan ama la kulmaan dadka xanuunsanaya dheecaanadooda ama waxaabay ay taabteen inay inay inay taabtaan doctor maxamed cabdulaahi daawo ma leeyahay cudurkan ebola cudurkan ebola daawo ma laha waxa un la sameeyaa ilaa hadda waa in daawooyin lagu caawiy waxaaba lagu caawiyo jirka sida falebooyin biyo ah in qofkii dhiig lagu shubo mar dhoweyd waxaa la sheegay in la helay dawo oo antiviral oo daawo maaragtay tijaabada ku jirta waxaa lagu tijaabiyey daanyeerada waxaa la arkay daawadaasi inay maaragtay daanyeeradii cudurka uu ku dhacay ama cudurka lagu muday inta ugu badan boqol kiiba sagaashan ilaa iyo boqol kiiba boqol ay caafimaadeen ilaa hadda se laguma tijaabin bani aadana astaamaha lagu garan kara maxay yihiin marka qof cudurkan ebola ku dhacay ama qaaday calaamadaha lagu garto astaamihiisa waa sidatan marka ugu horeysa waxaa lagu arkaa qofka qandho ama xumad aada u sareysa madax xanuun daal tabardaro cuno xanuun sore throat qarqaryo kadib waxaa ku xiga waxaa qofku isku arkaya matag kadibna shuban iyo in jirka ay nabaro kasoo yaacaan nabaradaasoo maaragtay dhiigaya oo bacoolo dhiig ah sidaa daraaddeed kadibna markaasi jirkaoo idil ayaa lagu arkaa cudurkani wuxuu weeraraa difaaca jirka isagoo keena in unugyada cadcad ay soo daayaan kiimikooyin inflammation mediators holaca keena kuwaasoo dhibaateeya xinjirowga dhiigga marka dhiigga markuu xinjirowga dhiigga uu waxay noqdo qofkii ugu dambeyntii waxay keenaysaa dhiigbax xagga gudaha iyo dibaddaba ah qofka inuu maaragtay dhiig hunqaaco ama saxaroodo ama in xitaa gudaha uu maaragtay qofkii dhiigbax uu ku dhaco waana tan magaca kale oo loo yaqaano cudurkan waxaa weeye ebola hemoragic fever ama cudurka maaragtay qandhada dhiigbaxa leh taasi waxay kaloo qofka ku dhacda waxaa dhacda in maaragtay marka ugu dambaysa oo cudurka inuu keeno in organadii jirka shaqaynaya halbinay maaragtay ay tabardareeyaan oo markaasi shaqadii ay gabaan waxaa loo yaqaano multiple organ dysfunction iyo unugyadii jirka sida keliyaha iyo beerka iyo inay maaragtay ay hawshii gabaan oo qofku sidaa ugu dhinto xanuunkan ilaa iyo hadda waxaa laga sheegayaa dalalka sida aan hore u sheegnay ku yaala galbeedka africa sierra leon liberia guinea nigeria dalkaasi liberiana waxaaba la sheegayaa inuu xuduudihiisii meelihii ugu waaweynaa uu ka xiray ma laga yaabaa in galbeedka africa xanuunkaas uu ka soo tallaabo oo u yimaado bariga africa maadaama laisu gooshayo diyaaradii laisla raacayo ama dadku ay meelo kale ku kulmayaan waa arrin suurtagala waana arrin walaac iyo welwal badan laga qabo maxaa yeele cudurkani waxa weeye qofka waxaa inuu ka soo baxo waxay qaadataa koo iyo labaatan cisho ayuu jirka qofka inta calaamadihiisa lagu arkayo ayay qaadan kartaa marka maadaama caalamku maanta laisu kala gooshayo oo isu dhow yahay diyaaradahana lakala la qaadanayo waxaa dhici karta in qof ka yimid galbeedka waddamadaas aad soo tirisay inuu maaragtay tago waddamadan east africa soomaaliya taasina waxaa loo baahan yahay in maaragtay hay-adaha caafimaadka iyo wasaaradaha caafimaadka inay maaragtay aada ay uga foo jignaadaan oo ay maaragtay qofkii calaamadahaasi lagu arko markii boorada ay kasoo degaan in maaragtay qofkii isriboor gareeyo oo uu sheego oo markaasina qofkaasi la karantiilo
kaasina wuxuu ahaa doctor maxamed cabdulaahi xaaji aadan oo ku takhasusay daaweynta xanuunada gudaha kana shaqeeya cusbitaalka regins hosbital oo ku yaala magaalada san baul ee gobolka minnesota oo khadka telefoonka igu warramayey